Xamdi Ibraahim Abdi weliba waa gabar da-yar waana ka nool magaalada Beledweyne isla markaasna iyo ka shaqeeyasa xirfada sawirgaadowka iyo weliba duubabka muuqaalada oroosyada waliba Xamdiye sheegtay in baahi gabdho Soomaaliyeed iyo an qabeen sawirgaadowka iyo bilowday shaqadu walibana Xamdi ku warbiday sidii ka bilowday shaqada iyo hadda hayta qaabka iyo isla markaasan ka maarayaasa noolala reersho iyo oo nasaasoo kale iyo ku hadli caqabado iyo kula kulamaasa shaqadu waxaan ka mid ka sawir qaadayaasha ku nool magaalada Beledweyne waxaa igu dhaliyay markaa arkay baahi badan loo qabo xagga dumarka ragga badana ka cabanayaan taasoo noqotay inaa aniga soo galo barnaamijkan waxaa iga caawiyey walaalka Abdirsaaq Korjire intaan ugu mahad celinayaa asaa tababarkiisa sii dabcan insha allah waan rajeynaa intaan ka badan inaan sii gaari doono hadda aan facebook page mali dabcan laakiin walaalka ay u garab siinayo beejkiisa kusoo bandhignaa inaan anig qaas furta beejna waan rajeynaa wallaahi barnaamijka hagaajinta weli hadda ani lug lama galin dabcan ilaa hadda walaalka ay u garab siinayo maadaama ana ku xusbaa barnaamijkan inta badan asaa igu caawiyo inaan mar walbana waan jecelahay aniga isku filnaado waan rajeyn doonaa dhowaan asiga ani muuqaalan waa soo duubaa dabcan asigana wuu ii hagaajiyaa wallaahi way jiraan dad badan kugu dhiirigelinaayo dadna oo kugu dhaleeceynayo shaqadaa ku jirtid ayagoo ku dhahaayo gabaraa tahay maxaa waxaan ku geeyay arrimahan ragaa ku shaqa leh dadna waxay ku dhahayeen nolosha maan in hal xirfadla lagu ekaado dhowrna wuxuu loo duwi karaa dabcan inay horu socotaan rajeynayna idhahan waa arkay mar walbana dadka wanaagga jecel dadka xumaanta way kala badan yihiin soo maaha dadka inta badan wanaagga kula kula jecel ayaana badan dadka dhiirigeliyaa badan sidaas lealigeed inta yar muu fiiliyaba mar marba si waaye marna wax kuu filan waa helay dabcan marna waa iska magaalada xaalkeeda soo maahan marka laakiin alxamdulilah hadda aada iyo aad waa laygu ammaan dabcan xafladaha aroosyada badanaa duubaa maadaama dumar ay u badan yihiin qaas u yihiin inta badan inaa intaana ka badan kusoo lagu yeesho waayo bulshada way ku dhaleeceynayaan siin biri markaa wax ku cusubta ama dabcan waxay ku horleeyihiin maadaama shaqada ku yar tahay dumarka kaamirada saasay tahayna bulsho qaar ku dhaleeceyna way jiraan qaar ku dhiiligelina way jiraan laakiin anigu ma joojiyo keliya hamigay hadafkayga ayaa ah inaan xirfadan ku shaqaysto waana ku shaqaysan doona insha allah haa badanaa waa kula taliyaa dabcan inkastoo jiraan gabdho qaadanaya gabdho ku dhahayo ma u malayn dooni inay tan sii soconayso dabcan maadaama caqabad badan ay jiraan oo mar walbana lagu wacaynayo marka wixii lagu wacaynayo waa iska dhaafaysaa sax laakiinse ma ahan inaad u joojisaan wixii hamigiina hadafkiina inaad kamid dhelisiin waa fiican taariilaha hadafkayga wallaahi wuu dheeryahay dabcan inaa heer sare gaarna waa rajeynaa oo gacanta wax walba ku qabsado oona aan soo saara gabdho badan oo sidayda camal dabcan hamigooda u yahay laakiinse xishoodii caqabadaha bulshada ay kala kulmaan awgeed hadafkayga waxaa waaye inaan noqdo kaamirmaanta ugu wanaagsan magaalada iyo dhammaanba dalkeena inaan bej furto dhowaan waan rajeynaa dabcan aan sawiro tayaale fiidiyo tayaale soo duubo ilaa heer sarena aa gaarsiiyo baahiyaa ka jira awgeed